waxaa maanta magaalada mandheera lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta cudurka dabeesha adduunka ee booliyo munaasabadan oo ka qabsoontay baasbaak ee magaalada mandheera ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka dowladda ismaamulka mandheera iyo bulshada qaybaheeda kale agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowla deegaanka mandheera oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey saameynta cudurka dabeesha isagoo tilmaamay in cudurka uu leeyahay ka hortag wanaagsan marka waxaa waaya cudurkan waa cudur dilaa meesha hadda aan fadhino waxaana la jooga laba qof oo cudurkan uu dhibaato u geystay markay yaraayeen daawa la-aan daraaddeed cudurkan cudurkan laakiin waxaad ogtihiin inuu leeyahay eh, ka hortag fiican si ilmaha ay cudurku ugu dhicin waxaa jira daawooyin ilmaha la siiyo intay yar yihiin shan sana intay gaarin daawooyinaa jirto oo la siiyo kuwii aan daawooyinkaas helin waxaa dhici karta in cudurka polio uh, uu dhib u geysto ama uu dilo ama ay naafubaan tan labaad cudurka daawooyinkiisa oo vaksiinka polio waa daawo oo maaragtay bilaash lagu bixiya isbitaallada oo dhan oo mandera county ku yaala lana heli karo wakhti kasta oo loo baahda wax dhibaato uu ilmaha u keenayna aas jirin inaad ogaatiina fiican reer mandheera haddaad tihiin maadaama mandheera ay ka mid tahay adduun weynaha adduun weynahana aas dabaaldeg samaynayo cudurka polio marka annaga idaaradda caafimaadka waxaan isku talagalnay inaan annagana ka qayb galno dabaaldeggaas iyo dadka reer mandheera oo dhanba dabeeshu waa cudur ka dhasha fayraska oo ku dhaca qofka maskaxdiisa iyo lafdhabarka kaasoo dila unugyada murquhu ay ku dhaqdhaqaaqaan taasi oo sababta cuuryaannimo xagga murqaha ah qaar ka mid ah dadka uu cudurkan horay u saameeyey ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku reebay cudurka dabeesha
cudurkan waa cudur jira amba way ugu dhaceen oo yaraa badan waagaas waagaas takhaatiirtan fara badan iyo isbitaalahan zaa'id u badan ma jirin daraaddaasaan u waayey tallaalka lii tallaali lahaa cidaa annaga waa xoolo dhaqata waagaas waa la guuraay horii gadaalaa loo socday takhaatiirtan oo hadda albaab kasta oo la maraayo ilmaha shan jir iyo ka yar la daaweynaa ma jirin jirin halka isbitaal oo magaalada ku yeelin baa la soo aadin jiray daraaddaasaan tallaal u waayey saan baan u naafowey cudurku waa cudurdoo gacantaas kaa naafeynaa maslug baralisdaas noqoni haddaa baralise noqotona waa waad u jeedaa waa howlgabi shaqadaad qaban leheed waad gobaysaa kolka dadweynaha waxaan ku wayayigelinaynaa takhaatiiroo khuburaha meesha joogta sidii looga loo ciribtiri lahay looga hortagi lahay ay dadku wacyigelinayeen qayb libaxaa laga qaato markaasaan noqonay marka daawo maan helin vaccination maan helin dadkaana iska reer guuray ahaayeen si fiican wax iidanaya ma jiraan marka dadka waxaan dhihi lahay dadka dadweynaha inay ilmahooda tallaalka ay keenaan aan kula talin lahay maxaa yeeley anaa hadda waxaan aaminsanay inaan wax badan qabsan lahay haddii aan saan noqon lahayn jiridaan ay wadhaci lahayn markaan dhib weyn malaha insha allah waxay salaa ku kortiin waa lagu waa ku qabsanta inaas ku sabarta markaan alxamdulilaahi dadka waxaan kula talinahay inay ilmahooda ay tallaalaan oo tallaalka maxaa la dhihi jiray ay ugu dadaalaan insha allah si kastaba ha ahaatee labaatan iyo afarta bisha tobanaad sannad walbo ayaa dunida laga xusaa maalinta cudurka dabeesha adduunka cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera